asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan akhyaarta hawada nagala socotaay halkani waa reediyo toga hereer oo idinka soo tibinayno xafiiskayaga aan ku leenahay magaalada oslo dhegaystayaalow badanaaba waxa aad naga soo booqataan ama aad ka daalacataan wararkayaga iyo barnaamijyada had iyo jeer aanu idiin soo tebino baraha internetka aan ku leenahay ee togaherer com ama togaherer media com dhegeystayaal halkan waxaanu caawa idinku haynaa mid ka mid a barnaamijyadeeda aan idinka soo tebino radio tog herer oo had ya jeer aad si taxanaa ugala socotaan baraha internetka aan ku leenahay
markaa waxaan ka nasiib u yeeshay ama aan qayb u helay weriyihii ka qayb galay dhacdadaas inaan noqdo wakhtigaas gorgorkii ridii jeclaaday ama gorgorkii riyaha raaci jiray wuxuu deganaa ama ay reerkaasi deganaayeen meel idaacadda redio hargeysa aan ka fogay waa markii iigu horreysaan inuu gorgortaabto iguna dambaysay barnaamijkaas oo redio hargeysa ka baxay koob iyo siddeetankii waxaa laga yaabaa dad badan oo caawa dhegaysanaya inaanay dhalanin qaar badan oo weriyayaal ahaa oo maanta idaacadaha caankaa shaqeeyaana inay markaa yaraayeenba waxaan filayaa inaan barnaamijka ku bilaabay kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamij gaara oo ku saabsan gorgorka rida jeclaaday oo ku nool idaacadda redio hargeysa agagaaraheeda
haddaba dhegaystow jacayl bini aadam ayaad maqasheen ama kula tahay inuu gorgorri jeclaaday qisadan oo ay gebiye ka tiiriyeen abwaanadii ugu tunka weynaa berigaasi haddeerna qaarkood ay allaha u naxariista ee dhinteen qaarna ay nool yihiin oo ay ka mid ahaayeen abwaanka weyn ee hadraawi xasan geni muuse cali faruur kaariye iyo abwaano kaloo badan oo aanan halkan ku soo koobi karin gorgorkii rida jeclaaday oo ahaa barnaamijkii ugu xiisaha badnaa kii ee ka dhacay magaalada hargeysa ayaa waxaannu maanta waraysi kala yeelannay cabdilaahi baaruud cige oo ahaa weriyihii baahiyey tegeyna goobtii ay ka dhacday qisadani cabdilaahi baaruud oo haddeer ku sugan istuudiyahayaga magaalada oslo ayaa ugu horrayntii waxa uu ka warramay gorgorkan xaggu ka yimid iyo siday u arkayeen dadkii markaasi ku noolaa magaalada hargeysa iyo duleedkeeda ugu horrayn cabdilaahi ku soo dhawow waraysigan uu kaa qaadayo radio tog herer aad baad umahadsan tahay cabdilaahi kolley waxaa tahay nin bulshaawiya nin dalka norway aada looga yaqaano tixgelin badanna ku leh sidoo kalena dalkii lamid ah marka gudihiisa la joogo ugu horreyn intaynan gelin barnaamijkan gaarka ah ee mucjisada oo ah gorgorkii rida jeclaaday oo dadka ay aada u xiise gelin doonaa waxaan doonayaa inaad ugu horreyn aada ii horreysiiso hordhac ah cabdilaahi waa kuma goobtuu ku dhashay goortuu dhashay tacliintiisii kala duwaneed iyo shaqooyinkiisi kala duwanaa bismi illaahi araxmaan araxiim anigu marka ugu horeysa oo magacayga cabdilaahi baaruud cige waxa aan ku dhashay magaalada shiikh waxaan imid anigoo yar magaalada hargeysa waxaan ku bartay magaalada hargeysa wax iyo magaalada gebile gaar ahaan dugsiga qarax muddo kadib iskuolka markaan ka shaqeeyey macalinimaan shaqadeeda ku bilaabay muddo markaan macalin noqday waxaan u shaqeeyey haddana wasaaradda ciyaaraha muddo kadibna waxaan ku biiray wariyayaashii wasaaradda warfaafinta gaar ahaan waxaan ka shaqeeyey radio hargeysa waxaan ahay aabbo toban carruura leh waan gartay cabdilaahi kolley intaasi ugu filan hordhac iyo aqoonsi cabdilaahi baaruud waxaan doonayaa inaan u gudagalno barnaamijkan aan maanta kaa qabanayo oo ah gorgorkii rida jeclaaday cabdillahi waxaan doonayaa bal marka ugu horeysa kolley dhegaystayaashu hordhaca ayay aada ula yaabeen oo yidhahdeen gorgor siduu ri u jeclaaday bal in aad gorgorku siday hawshiisu u dhacday halkay ahayd iyo goortay ahayd bal aad wax nooga sheegtaan doonaya
waktigii anigu aan ka shaqaynayay idaacadda radio hargeysa een weriye ahaa kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo siddeetankii ayaa waxa ka dhacay magaalada hargeysa mucjiso mucjisooyinkii ka mid ahaa marka waxaan ka nasiib u yeeshay ama aan qayb u helay weriyihii ka qayb galay dhacdadaas inaan noqdo wakhtigaas gorgorkii ridii jeclaaday ama gorgorkii riyaha raaci jiray wuxuu deganaa ama ay reerkaasi deganaayeen meel idaacadda radio hargeysa aan ka fogay waktigaa gorgorkaas markii ugu horreysay waxaa dareemay gorgorkaas nin hindiya oo farsamo yaqaan idaacadda ka ahaa oo la odhan jiray christopher waxaa kaloo ku jiray nin la injineer cabdo axmed cabdo oo isaguna farsamo yaqaan ahaa waxaa kaloo haddana dareemay dad badan oo farsamada ka shaqeeya idaacadda radio hargeysa oo ay ka mid yihiin aan ka xasuusto nin la odhan jiray farsameya maxamed cali raage cismaan daahir caabe qeybtaasuu warku ka yimid markuu warku ka yimid muddo ay socotay maalintii dambe anaa lay diray inaan gorgorkii bal soo eego iyo halka uu joogo gorgorka markii aan u tegay waxaa tegay aniga oo weriye ahaa inaan farsamo yaqaan oo abdeeq la oran jiray iyo nin ka socday wakaaladii filimada soomaaliyeed oo isaguna sawiraayay nasiib wanaag markii aan la kulanay gorgorkaas waa markii igu horreysay inuu gorgor taabto igula dambeysay barnaamijkaas oo radio hargeysa ka baxay koob iyo siddeetankii waxaa laga yaabaa dad badan oo caawa dhegaysanaya inaanay dhalanin qaar badan oo weriyayaal ahaa oo maanta idaacadaha caankaa shaqeeyaana inay markaa yaraayeenba waxay la noqotay mucjiso mucjisadii igu yaabka badneyd een waktigaa la kulmo waxaan waraystay waa wakti aada u fog waxaa ka dambeeyey waktiyo badan sidan adag islaan joogtay guriga oo magaceeda la yidhaahdo siciyo xoorre xirsi sidaan uxasuusnay siciyo xoorre xirsi waxay carruurta u ahayd ayeeyo waxay reerkaasi deganaayeen guri daara oo qay sidii hore loo dhisay waxaan meesha ugu tegay gorgorkii markaa aan meesha tegay waxaa joogtay ridii oo keliya laakiin gorgorku wuxuu saaraa birta mawjada m w da fidisa oo shimbirta isdul taagtaa ay dhimato ayuu awoodu lahaa inuu gorgorkaasi isku dul taago waxyaabaha qolada farsamada ee idaacadda ogeysiiyeyna waa waxa waayo birtan shimbirta dul martaa way dhiman jirtay laakiin gorgorkana uu istaagi jiray waraysi dheer baana dhex maray aniga iyo siciyo xoorre xirsi oo carruurta ayeeyo u ahayd siciyo xoorre xirsi waxay ka warantay gorgorka waxay ka warantay rida waxay ka warantay ninkii guriga lahaa ee carruurta dhalay oy iigu sheegtay xaaji maydh sidaan filaayo inuu magacu cayn ka ahaa kuna dhintay badda sida iigu tidhi markaa waraysigii dheeraa ee na dhex maray shidciyo xoorre xirsi waxyaabaha aan ka xasuusto waxaa ka mid ah maxaad gorgorka goormaad aragteen goormuu idin yimid gorgorku siduu markaa waxaan daawaday sida gorgorku rida markay wax cunayso uu u eego oo aada iyo aada u cajaa'ib ahayd waayo taa waxaad dareemaysaa markuu qof wax jecel wax eegayo qaabka uu milaxsado ama qaabka uu uga bogto indhaha ayaa ridi markii buushaha loo soo dhigay uu gorgorku iska dul taagay taa waxaa kasii daran gorgorku rida marka guriga la saqiliyo ay guriga gudaha gasho gorgorku isagoo tallaabsanaya ayuu gurigii nagaga soo dabagalay waxaanu soconay ilaa meel adigu kuraasi taalay oo guriga gudaha dhegta aniga hayay rida gorgorkiina uu naga soo dabagalay waayo halkii ridu tagto ayuunbu tegaya waxyaabaha aada u cajaa'ibkaa guriga waxaa joogay hablo carruur aada u yaryar waxaan filayaa inay inan ama laba hablood ahaayeen mid kamida baan anuu kor u qaaday waxaan dusha ka saaray gorgorkii gorgorkii wuu la socday isagoo eegaya xaggii rido ay ka xigtay marka rido wax la siiyo gorgorku wuu is hortaagayay oo wuu eegayay waxyaabaha kale aada u cajaa'ibka ahayd waxaa kamid ah ridu gorgorku dusha ayuu iskaga taagayay isagoo aan ku qabanahayn cidiyaha cidiyihiisa wuu laabanayay markuu guudka ka fuulo rida waayo gorgorku wuxuu leeyahy dee cidiye aada u dhaadheer gorgorku aada buuga miisaan badnaa rida siciyo xoorre xirsi kolley maanta ma noolaa laga yaaba ilaahay ha naxariisto hadday nooshiy hadday dhimatayba waxyaabihii ay igu warantay waxaa kamid ah aan aada ula yaabay gorgorka maxaad u malaynaysaa hooyo soomaaliyeed ayaa eyo soomaaliyeed oo gurigeedii gorgor yimid iyada lafteedu way yaaban tahay waxay gu tiri gorgorka waxaan filaya inuu awliye yahay maxaad ugu malaysa baan kuuli inuu awliye yahay waxay gu tiri qaadkuu cunaa marka iyada fikirkay taagneyd ma wuxuu ahaa awliyadu inay qaadka cunto maadaama uu gorgorkanu dee hilib looga bartay uu qaadna cunaayo waxa kaloo ii sheegtay nin xaafadda kamida ayaa maalin shiiday gorgorka dhiigi bukaaje yacni waa karaamooyin ay ka sheekeynaysay siciyo xoorro xirsi waxaan waraystay gorgorku xaggee buu ka yimid ama goormuu idin yimid waxay siciya igu tidhi gorgorku wuxuu noo yimid maalintii ridu xaafadan ay timid waayo haddaba ridu xaggay ka timid baa meesha ku jirta ridu waxay ka timi oo ay ka soo iibsadeen reer hargeysa caanku ah oo hargeysa degan oo la yidhaahdo reer sheekh ibraahim xujaale markaa xaaji sheekh ibraahim xujaale karamallah weji nin wadaada buu ahaa nin sheekha buu ahaa carruur badan dhalay oo hargeysa caanku ah laakiin sheekhi wuu dhintay inanu dhalay ayaa laga yaabaa inuu riyaha ay ka timid ridan ka mid eh maalintii ridaasi guriga timid ayuu gorgorkana yimid haddaba waxa mudan inaynu in yar ka wadano sheekh ibraahim xujaale miyuu ahaa nin yani sheekh ibraahim xujaale nin caana buu ahaa nin caruur badan dhalay buu ahaa sida taariikhda anigu aan ku haya ama aan dib u waraystay waxaa laga yaabaa dad badan oo caawa dhegaysanaya caruurtaa badan ee afartanka gaadhaysa inaanay inay ka yaqaanaan ka ugu yar oo ah maxamed xaaji ibraahim xujaale oon filayo inuu yahay calan casti ee sanamta ayaan umalay markaa ridaas sidaa ay u timid waxay ka timid ridur reer sheekh ibraahim xujaale dabeete markay timid ayuu gorgorkana yimid gorgorkani wax dhibaataa umuu geysan jirin dadka wuxuu ilaalinayay rida haddaba ridu hadday ka hadho riyaha gorgorku wuxuu samaynayaa wuu ka hadhayaa riyaha haddii ay ridu raacdo riyahana wuu raacayaa gorgorku riyaha cidi uma soo dhawaan karto oo ma dhibi karto ama ma xerayn karto ama ma shiidi karto ama wax kuma samayn karto
markuu riyaha raacayo mudushu ka sarraan jiray mise uu garab geli jiray say
siyaabihii aan ku arkay waxaa kamid ah gorgorku marna dushuu kala soconayaa markuu u baahdana rida ayuu dusha ka fuulayaa isagoo cidyaha ka laabaya riduna way la soconaysaa waxyaabihii ay igu tiri shiciyo xoore xirsi waxaa kamid ahaa rida marka uu dusha ka fuulo berigii hore ridu way ka sasaysay oo way baqaysay oo way ordi jirtay laakiin markii dambe way hayintay oo way aqbashay inuu gorgorku dusha ka fuulo markuu soo degaayo ama markuu guriga gelaayo ama markuu ka baxaayo barnaamijkaas aan anigu idaacadda ka qabtay ee aan waraystay shiciyo xoore xirsi waraysyadu aad bay u badnaayeen ande
waan gartay cabdilaahi kulley waxaad ahayd ninkii weriye ahaa ee laga diray idaacadda radio hargeysa goobjoogna uu ahaa arrintaasi adigu ka shaksi ahaan waxyaalihii mucjisada ahaa ee ku soo jiitay markii arrintan aragtay wax ma noo sheegi kartaa
waxaa kamid a markaan inantayeeda xaafaddu ay ayeeyada u tahay shidciyo xoorro xirsi aan kor u qaaday sintaan ku hayay inanta yar waan dushaan ka saaray wuu la socday anigu markii iigu horreysay igula dambeysay een gohor gorgor intaan taabto baalashiisa taabto cunihiisa taabto madaxiisa taabtan ahayd marka aniga lafteyda imuu diidin waanu dee sida masalan u eegayey gorgorku rida markaan eegayay waxaa kamid ah masalan marka laga hadlaayo qof wax jecel horta markaynu ork taas aynu isla fahmno qof wax jecel sideeba waxu eega inkastoo anigu imika waalid ahoon aabba ahay oonan waktigii dhalinyaranimada ku jirin qof wax jecel wuxuu waxu eegaa markuu ilmaha uu dhalay uu eegayo kale ayaan anigu oran karaa qaabka uu eega ama qaabka ay gabadha ilmuhu marku kusoo ordo uu qaado qaabkaasaa jacayl lagu mateli karaa dee yani maanta marka anigu de aan da-deeda ka qiyaaso laakiin gorgorku sida shimbirta waxay leeyihin indhaha qaabka ujeedo qaab gooniya buu u eegay oonu toosna u eegeyn haddana aad moodaysay labada indhoodba inuu ka boganayo isagoo qoortiisa janjeerinaya siduu labada indhoodba ku eego waayo isagu dee il unbu mar walba ku arkaya lakin siduu labadaba ugu eego ayuu mar walba qoortiisa janjeerinaya marka aniga mucjisada iigu weyneyd waxay ahayd maan arag weligay gorgor caleen cunaya gorgor dhir daaqayana ma arag anigu gorgor hilib cuna ama dee neef baktiya ama neef nool cuna laakiin markii loo tuuray laanjaada ee uu cunay de markaa inkastoo balaa doog hayana waan u tuuray lakin doogumaan tuurin lakin jaadkii baan ku taragarayna ama ku tijaabinay dee jaadkii wuu cunay taa awgeed ay sidciya leedahay waa awliyo ama waa jaadkuu cunaa waa awliyo yacni halkaasunbaan filaya inay ahayd anigu taasaa igu cajaa'ibka badnay cabdillahi ma la odhan karaa gorgorku maadaama uu hilib cuno caleen kana ad aragtay inuu caleen cunayo waaba qeyb jacaylka kamid oo rida ayuu la wadaagayay maxay cawaska ay cunayso ma la odhan karaa waa laga yaabaa dee in la odhan karo waxaanay dhadhaminayso waayo dee buushaga laftiisa muu cunayne wuu eegayay marka ay cunayso waxyaabaha kale masalan dee gorgorkani ama xasan ganay gebigiisa markaad eegto ama hadraawi markaad eegto ama abwaanada kale aad eegto waktigaa heeso badan iyo gabay badan iyo arrin badan baa gorgorkaa ku saabsanaa oo la sameeyey masalan waxaa la odhan karaa de gorgorka xasan ganay waxaa buu yihi ma nin dictator oo lasoo eriyeyba maadaama waktigaas yaad barra joogay oo ilaahay inta gorgor ka dhigay ridana ay saygiisii tahay oo midna ri laga dhigay midna gorgor oo isku soo hiloobay oo is arkay yani waa sifaha uu gabayga u dhacayo laakiin dee kolley mucjisooyinka caalamka ka dhacabay kamid tao waktigan casrigan imika aan joognaba waxaan maqlayay libaax kenya ku nool oo dee rabaystay garanuug soo qaatay oo dee halku ka cuni laha koriyey laakiin wuxun bay kamid tahay dee mucjiso aada iyo aada u weyn waayo gorgorku meel aada u dheer buu ilmihiisa dhigtaa wuxuu toosiyaa geela dhintay buu toosiyaa wuu xoog weeyahay dee geelaa toosinaya cidiyahu ku toosinaya karida ku qaban waaye waxay kamid tahay mucjiso aada u yaab badan cabdilaahi ow arrintan oo mucjiso aniga laftigeeda igu noqotay ilaa intii aan maqlayay waxaa abwaano badan baa gabaye ka tiriyey sida xasan ganey hadraawi maxamed cali kaariye ismaal askari iyo qaar kaloo badan markii gebigan ay jiranayeen waxay ugu halqabsanayeen gorgori jeclaaday arrinta gorgorka rida jeclaaday ma abwaanadunbay ka timid mise dadkii markay arkeen sifahan uu dhaqmaayo ayay ayuu magacani soo baxay gorgorka rida jeclaaday horta barnaamijkan waktigaa baxay koob iyo siddeetankii idaacadda waxa haystay allaha u naxariistay cabdikariim xaashi ducaale oo ahaa macallinkaygii waxa isuduwo barnaamij radio hargeysa waktigaa ka ahaa allaha u naxariistay maxamed cumar kayse oo dhintay dee marka dhinac laga eego ama marka side laga eego reerkii gorgorka rida ee shidciyo xoorra xibsiyo faamiligoodii markuu barnaamijku baxay waxaa laga yaabaa wax badani inay ii geysay yaraan ama fudayd ta fudaydka noo keentay ama yaraanta noo keentay inkastuu dee barnaamijku sidii caadiga aha u baxay u maray isuduwihii barnaamijka barnaamijyada oo maray ku-xigeenkii idaacaddii cabdikariim koose haddana barnaamijka cabdikariim xaaji ducaale markuu baxay aad buu uga cadhooday sababta keentay inuu cabdikariim xaaji ducaale barnaamij ka cadhoodana wuxuu ahaa barnaamijka qaabka aan usii daynay oo aan ama aan qaabkii aan u alifay ama qaabkii aan usii daayay oo aan barnaamij ka dhigay barnaamij gaara oo ku saabsan gorgorka rida jeclaada ee ku nool duleedka magaalada hargeysa taasi waxay ku noqotay dad badan oo dhegaystayaasha idaacadda ahaa oo hargeysa u dhawaa oo weligood arag inay reerkii kusoo jabaan marka waxaa la geliyey ciriiri reer agoona oo hooyadood waktigaa aan u tegay way ka maqnayd waxaanay ku maqnayd baan filayaa carabta shidciyo xoorro xersina waxay igu tiri xaajigii guriga lahaa wuxuu ku dhintay badda badda macnaheeduna waxa weeyaan waa carabaha ama sacuudi arabiya ha noqoto ama imaaraadka ha noqoto waa kelmad ay dadkii hore isticmaali jireen qofka dhoofa badduu ku maqan yahay markaa reer agoona in hargeysa oo dhan ay kusoo jabto taasi waxay keentay xanaaq horta uu cabdikariim xaaji ducaale ka xanaaqo oo waxay barnaamijku inuu baxo ma ogtay oo weliba la qariyo sida cabdikariim yidhi laakiin taa lafteedu marka dhinaca laga eego dee sifo aniga kolley baa ii keentay canaan oo cabdikariim uu igu canaantay way ahayd oo barnaamijku qaabku u baxay waayo ummadii oo dhan baanu kusoo jeedinay ta labaadna waxa weeyaan maadaama magaaladii hargeysa dadkii jooga o dhan ay usoo daawasho tegeen gorgorkii oo looga yimid xataa meelihii u dhadhawaa ama degmooyinkii u dhadhawaa taas ayaa kaliftay inuu hadraawi ama xasan ganay ama maxamed cali kaari ama muuse cali faruux inuu qofba wax ka yidhaahdo gorgorkan markay arkaan reerkan ridan eegaya waayo rida marka la eego ridu way cadayd ma oran karo kolmay lahayd oo ma xasuusnay inay kolmo lahayd mid midab yaroo malaa midhmidh casaani qoorta uu kaga yaalay oo dee sidii qaabka murriyada dumarku gashadaan oo kale yacni quruxay riyaha kala dheer tahay malaa intaa calaamadaha ereer mooyaane dee may jirin laakiin midabkeeda dee uu cadaayo ri qurux badan bahe markaa taasunbaa keentay abwaanadan inay ku halqabsadaan oo ninba meelu kaga dhufto waayo dee ninka abwaanku markuu arko waxay mujtamacu ku ordayaan marka waxaa laga yaabaa dee hadraawi ama xasan geni baa maanta nool ama muuse cali faruur ama dee kuwa kale in la weydiiyo bal qaabkay uga gabiyeen waxaa laga yaabaa dee gabaygiina waxaa laga yaaba inuu maanta dee combyuteradaba ku jiro haddii ala idhahdo kolley annaga oo midhmidh ula xidhiiri doona insha allah nimankan abwaanada ee ka tiriyey haddii dib aan ugu noqdo gorgorku lab buu ahaa baan jecelahay sida sheekadu u dhacayso maadaama uu ri meesha lasoo dhigay de kolle anuu gorgor inuu dhadig yahay iyo inuu lab yahay labada ma kala garan waayo markii igu horreysay waana markii igu horreysay aan taabto gorgor dib dambaysa inaan gorgor imika arka mooy haddaad uma dhawaato wakti dhaweydon hargeysa tegay aan faaraxo marag maraayo baan ku arkay gorgor badan oo meel taagan waan u fiirsaday bal gorgorkii berigii aan arkay inuu kiyo kale yahay laakin waa same family waa weli gorgor nooc kala maarage kaa aan beriga arkun baan imikana dee ku arkaa markaan dee dhoofo ama aan dee wadankan imika inkastoo dee hargeysaba deganahay laakiin anigu weli maan rag gorgorkii sidii kaa un baan mar walba arkaa noociisi ama waa isku family ama waa ilmaadeen ama waa nooc nooca dee soomaaliya jooga inkastuu kala duduwan yahay kolley dee gobolada gorgorka jooga laakiin marka horeba waa inu isla fahamnaa gorgorku neefka geela wuu toosiyaa maadaama uu awoodda intaas leegiyu neefka geela toosiyo geel toosiyaba laydhaha magaciisa haddana dee riyar oo weliba ceesaana oo aan curanin marka uu dhakada iskaga taago cidiyihii wuu ka laabaya waayo cidiyihiisa way xoog badan yihin waayo anigu gargorka waxaan taabtay dushiisa waxaan taabtay madaxiisa waxaan taabtay cunihiisa waxaan taabtay cidiyaha waxaasoo dhan waan taabtay laakin dee waxaa laga yaaba inay mucjisad nooc kala unto rabaaniya jacaylkuna dee bini aadamka iyo malaan xoolaha iyo dee wuu dhex mari karaa laakin qaabka jacayl wax loo eegi kara baan markii hore barnaamijka xagga hore ka yidhi ee qof qof jeceli u eegi karo waa anigu maanta waxaan ku qiyaasayaa maadaama aan dee maanta odayba ahay qof ilmihiisa siduu u eego marka masalan gabadha umushoo kale aad ilmaha soo qaado qaabkaad ilmaha u eegayso ayuu noqon karaa de inkastoo imika hadii la dhaha jacaylku waxbuu eegaa kolley lafteeda jacaylkuna lagama maramadaag mana gaboobe waxaa laga yaabaa inuu de qofku qofba si uu wax u eego kolley cabdilaahow imika su-aashii hadraawi ee la weydiiye la yidhi beledweyn iyo sheekadii jacaylka nooga warrami imika ka warrami maayo adigu kolley ayaad imika udhigaysaa maadaama dee aad jacaylkii da-diisii dhaaftay waxaad imika ku qiyaasaysaa un sidii ilme iyo waalid lakiinse arrintu si kale u dhignayd sidaan filaayo beriga aan filaayo marka haddii aan hoos ugu yara dhaadhaco abwaanada wax ka tiiriya heesaha inna wax ma ka haysaa gabayadoodii ama wax adigu ku saabsanaa kolley gaday lama wada hayo lakin wax ku saabsanaa arrintan masalan xasan ganay oo kale wuxuu yidhi dee gorgorka wuxuu ku tilmaamay dictator la soo eriyey oo inta la soo eriyey wadanka la yimid ilaahay gorgorow ka dhigay waayo waktigaa waxaan idhi waktiga waxa xukumayey siyaad barraa wadanka xukumayey dadku dhib badan bay jireen waxaa laga yaabaa hadalka in la maldihi jiray markaa xasan ganay oo kale gebaygiisa wuxuu ka dhigay nin dictator oo dadkiisi ay soo eriyeen oo ilaahay gorgor ka dhigay oo dabeete saygiisiina uu ridan ka dhigay oo dabeete geeskan africa hargeysa dabeetana ay isku soo buhulyoobeen buu ka dhigay masalan gabayga hadraawi oo kale goljanna la yidhaahdo dee gabaygan ba iyada lafteedu gorgorkun buu wareysanaya xaguu ka yimid siduu yahay qaabku yahay marka anigu kolleyba wuxun baan imika markaan qaato hadaladii siciyo xoorre xirsi oo ahayd marwadii aan waraystay ama xaajadii aan waraystay xarunta u ayeeyada ahayd yani qaabka igu tiri masalan rida haddii la xereeyo oo lagu xereeyo guriga markuu gobolku dhaco wuxuu fuulayaa birta dheer ee idaacadda ee m w ga ee warka lalisa waana birta ugu dheer maanta radio hargeysa qof waliba u arkaya xaggeeda sare waa dab hadday shimbiri fadhiisato maya hadday dulmarto way dhimata isaguna awood ayuu lahaa inuu dusheeda isku taago rida marka subxii lasoo daayay riyahana dee wuu samaynaya marka waxyaabaha aan example ka kalkalgacalkiisa waxaa kamid ahaa rida waanu ka reebnay gurigaanu kusoo xeraynay riyii kalena waanu dareerinay isagu guriga hortiisiibu istaagay ilaa intay soo baxaysay albaabka markaanu furnay gurigiibu soo galay dee maanta gorgor rabaayadan kuma arag anigu debadaha kuma arag meel kalena kamaan akriyin weli gorgor riba de waxyaabaha kale rabaayada waan arkay oo masalan xarabta oo kale waxay haystaan yili bay haystaan baas bay haystaan lakin gorgormaha kay xarabta shimbiraha ku daraan kana waa gorgorka caadiga ee soomaaliya ku nool dee markaa gorgorka sidaa jacaylka u haya guriga soo gelaya dee wuxuun baa ka dhexeeya wuxuu ku arkay unba de ilahay un baana taa garan kara cabdilaahu waxaan rabaa su-aal dhextaala oo aan doonayo inay dhegaystayaashu ay nala wadaagaan maadaama un cabdilahi ahayd wariyihii barnaamijkan ka tabiyey radio hargeysa bal qaabkii aad ku bilowday iyo shucuurtaadu siday markaa ahayd halkan wax yar nooga sheeg inkastoo waktigaas ay wakti aada u fog ahayd oo dee koob iyo siddeetankii ay ahayd waa laga yaabaa ama dee waktigaas caruur badan ama weriyaal badan oo maanta ka shaqeeya idaacadaha ama ka hawlgala idaacaduhu inaanay waktigaa dhalaninba ama ha noqoto ama websaydhada qoraba haddii aan dib maskaxdeeda dib u yaro celiyo barnaamijkaas oo aan dee horeba usoo sheegay inaan sida u baxay ninkii mas-uulka idaacadda kaha allaha unaxariista cabdikariim xarish tacaale uu igu maago igu yihi mu ahayn inaad tidhaahdo barnaamij gaara aad ka samayso barnaamijka waxaan filayaa inaan barnaamijka ku bilaabay kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamij gaara oo ku saabsan gorgorka rida jeclaaday oo ku nool idaacadda radio hargeysa agagaaraheeda
dhegeystayaalow intaasi waxaa ku dhammaaday qisadii layaabka lahayd ee ka dhacday magaalada hargeysa ee la magabaxday gorgorkii rida jeclaaday oo caawa waraysi gaara aanu kala yeelanay cabdilaahi baaruud dhige oo ka mid ahaa wariyayaashii kii iyo xilliyadaasi ka howlgeli jiray idaacadda redio hargeysa sidoo kalena waxa uu cabdilaahi baaruud ahaa wariyihii loo diray goobtii uu ka dhacay qisadani taasoo uu ka diyaariyey barnaamij ka baxay redio hargeysa xilligaasi dhegeystayaalow barnaamijkan barnaamij la mid a inta aan ka kulmi doono waa bahdiito gaherre oo idinla ammaano allah iyo ismaqal dambe oo xiise leh wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu